waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
qaybtii labaad ee waraysiga dheeraha oo aan la yeelanay doctor weys oo ku saabsan tallaalka waatan doctor sidaad hore u sheegtay magaalada bet nin waardiye ka ahaa hoteelada dadka lagu karantiila xanuunka laga helay taasina ay sababtay in shan maalmood bandow lagu soo rogo magaalada bet iyo qaybo kale oo gobol ka tirsan isla victoria sidoo kale nin dhalinyaraha oo labaatan iyo lix jir oo ka shaqaynayay isaguna hoteelada laga helay labadaba waxaa la leeyahay waa noocaas u k ka yimid oo aadka u fida waxaanse weli la hubin sida ay ku qaadeen marka ma khatar baa jirtaa in noocaasu uu hawada wakti badan ku jiro uu meel dheer gaaro sidaasna dadku ay ku qaadaan midala tuhunsan yahay waa taas xasan adigaa sheegay ka dhawaajiye wiilka laga helayay western australia awal waxaa soo geliyey war ah in uu daw u geeyey dad cudurka qabay laakiin waxaa la xaqiijiyey mar labaad yiri wuxuu u jiraa saddex mitir buu u jira meesha qofkuu joogay muusan lakonta lama samaynin laakiin waxaa la ogaaday dad kale oo maraya eriyadaas meelahaas ah oo ama state kale ha ahaadaan in cudurkii la helay waxaa marka la ogaaday inay dhici karto inuu soo raaca hawada sida meelaha xiran oo kale guryaha marka la fura baabka baaris ku baxayo marka waa wax lala socda la ogyahay marka khatarta jirta waxay tahay haddii baalkan uu raaco hawada mararsanay waa gartay sidaa hore u sheegtay tallaaladu samayntoodu waxay qaadan jirtay shan sano ama lix sano ama toddoba sano kan sanad gudihiisa lagu soo saaray marka dadka shakiga ka muujinaya ama cabsida ka qaba inuu side effect weli aan la ogeyn leeyahay wax noocaas miyaysan xaq u lahayn inay shakigaas muujiyaan wel shakas waa jira annaga caafimaadka ayaan qabnay shakaas waana ka shaki baxnay sababtoo ah waxyaaba xaja ku qancin kara oad ku qaadan kartid in baadkan yahay baal saxa dalaalkiisi sababto haddii adduunkao dhan isugu tageen wuxuu khubara adduunka jiray ay isugu tageen soo saareen cudurkan talaalkiisii within a year macnaa wax dhici kara way macquul ah lacag loo hayo awal ma dhici jir lacag loo hayo ama cilmi saa ma ahan maanta cilmi maanta wuu fiday anoo jooga beth baan lamanaa qorshanka qof jooga maraykan dawadiisa marka cilmiga wuu fiday waana wada qaybsaday sharing is very important cilmigii meel keliya kuma ekaanin jaamacad keliya ma qasanin bahalkan waa la wada sheergareeyo taas baa keenaysa in cudurkan uu dada kusoo baxay talaalkiisii in so far inta la ogyahay talaalkan sidefetkiisu badanaa kama duwana talaalada kale caadiga aan qaadan jirna waxaa la ogyahay inuu macnaha keeni karo local marka qofa lagu duro meesha inay xanuunto ama inuu jiro qof caajis fara badan iyo daal fara badan uu ku keeno taasi waa wax common xataa haddii lagu diro cudurka viruska lagu diro talaalka hargabka ah waa dhici kartaa marka laakiin wax side effect oo aad weyn ma laha waxaan kala ogahay in warar badan suuqa la geliyey oo dacaayad ah oo lagu dagaalama talaalkan dadka geliyaa waa dadka ka soo hojeda dhammaan talaalka wax la yidhahda waxay sameeyeen cambain ba ayagana ku jiraan saanu cambain ugu jirno dadkaan talaalno ay cambain ku jiraan inaan dhabar jibiyaan oo waxba aan la talaalin maxay sameeyaan video clip ay soo qaadayaan oo qof afrikaan ah nersi tirin ahay afka qallooday cod baa la saaraya marka waxaa laga dhigaya qofka inuu yahay isaga ama qofku dhehe talaalkan qaatay waa dhintay nerviha dilaacay waa socon waaye marka waa cod la saaray marka waxaan leeyahay ummaddan u sheegayaa annagaa in ka taxadir badan bahda caafimaadku waa front line soomaalida waxaa ku maamaadaa dad gargalay iyo wadaad qur-aan aqriyay waxay jecel in waxooda u aflaxo haddii la maanta sheekh xasan islaanta qur-aanka saartay waa ka bood cudurkii waa farxisaa madiir xasanoo gartigaa gashan adiga hebel hebel waa lagu najaxay marka annagaa jecel in wax aan soo saarin baa caafimaadka ah ummadda aan siinay in lagu najaxo marka yaan la dhig jar loo dhigin wararka saxda laga dhegeysta bahda caafimaadka ah gaar ahaan jibiga waqtiyada soo qabtaan waxaan jeclay insha allah intay socdaan barnaamijkan talaalka inaan marbadan soo galo barnaamijyada xasan jacfar waa gartay waa mahadsan tahay dadka weliba u nugul wararkaas beenta ah oo kale waxaa laga yaabaa inay soomaalidu ku jirto oo facebooka warar been abuura iyo kuwo beena aad laysugu faafiyo dowladdu federaalka maanta waxay sheegtay inay saddex iyo toban milyan oo dollar ku bixinayso macluumaad ku qoran luqadaha ee dadka soblootiga ee dalkan australia marka dadka aaminsan ka waran si gaar ah waxaa loogu talagalay dadka madowga in lagu dhibaateeyo ama dadka muslimiinta lagu dhibaateeyo ama wax noocaas fikradaha noocaasoo kalea dadka qaba maxaa ku dhiilaya xasano walaalkii horta arrimaha soo cusub ma aha kaarkaas ah muslim baa la ugaarsanaya iyo madoob baa la necab yahay iyo xijaabka la necab yahay waa kaar anigu aan aaminsan in ma rogurtay kaarkaas maalin ma socon karo wax badan baa lagu marmarsiyey laakiin ma socon karo kan arrimaha covid nineteenka sababta maxay tahay covid nineteen talaalkiisa waxaa loo sameeyey adduunka oo dhan soomaali kii looma sameyno dadka lacagta leh oo hantida leh oo maalba khasaara businesska dhulka galay ayaa arrintan ayagaa samaysteen annagana ayaan ku dabafirinaa maqla jirtay sheekada maamahadeed gela reehebel kuwa dabayarma dabanaada waa sheekadoo kale marka ayagaa wax samaysta annaga kuwaa safka ku jirnaa moogiye wax annaga waqti noo hay in soomaali la baabiyo in muslim la baabiyo in jib lagu talaalo in dhamada dadka laga dilo waxaas ma jiraan cid u haysan malaha tan kale waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo soomaalida degan australia australia waxay ka mid tahay wadamada adduunka ugu horeeya tusan bawan ahayn ee commitida ama system leh in wax kasta oo dadka la siinayo tala ha ahaado ama daawo ha suuq la gelina in makor ay soo ansixisaa qaybta qaabisan arrimahan oo ah t j a-da waa dad taf ah aan hadda kalba marka la shaqeeyey kii intaan joogay hospitaala ka shaqeyn jiray waa qolo taf ah oo khubara adduunka maalba kale macnaa waxay suugiyaan in waxaani la sii daynayo oo leh waa la fasaxay hala geliya ummadda lagu talaalay inay wax sax oo safe ah inay ahayn hadda talaalkii australia localka lagu samaynayo waxaa hortaagan oo weli aan ansixinin qola t j ga haddii marka qoladaas ay dan gaar leedahay waxay dhihi lahayd kaas aan weli la hubin hala sii soomaalida afrikaanka madooba ma jiraan safka laasgelaya ninka bram britishka irishka ah uu qaadanaya ad afrikana qaadanaysa macnaa waa safka lagu jiraa cid gaar ah oo loo raadsanaya meesha ma jirto waqtina looma hayanay hadaa soomaalinahay iyo hadaa muslimnahay waa garta weliba hay-addan t g a du markii ay hadda ka fiirsanaysay talaalka pfizer oo kale britain ama u k horaa looga ansixiyey maraykanka laga ansixiyey waa dalal ka waaweyn oo ay isku cilmi yihiin laakiin maydhayn maadaama maraykan laga saxixay annaguna waa iskooda
xataa waxay diideen haddaa xasa few months ago qolo brisbane joogto oo khubaro ah oo talaal soo wadi talaalkooda waa la diidan soo gala waxaa lihi ma dhammaystirna nama qancin waa laga joojiyey marka waad garan kartaa meesha gaarsan ma dhihin waxyaabaha keenay in talaal dib loo dhigo australia waxaa haystay t j a ku dheganayd oo ah uu soo baxay faadi mar hore soo baxay maraykan laga qaatay uk laga qaatay waxay dhehen maya hadda haddaa xisbi barnaamijka su-aal la weydiiyey liiri markii uu kusoo noqday loo kacalay melbourne iyo sydney liiri talaalka waa inaan bilowna hadda dega wuu diiday wuxuu yidhi anagu ma xirnu yiri t j ada ku dheganayo anama yiri t j ada weli sooma fasixin sababtu maxay tahay intaa waxaa la xoraansanaya la baarayey wixii ka soo baxay meelaha kale maraykanka iyo u k marka ma aha hay-ad sahlan oo laaluush qaadata ma aha hay-ad oo macnaha laandheeri anaa qaraabana ku shaqeysa maaha waa dad independent ah xataa barnaamij workshop ma shaqeysa waa hay-ad gooniya wasiirka cabaa shaqa kuma laha cid ay shaqu leeya ma laha waa institution dhisan oo taagan oo u taagan difaaca nafteedii iyo taada xasan
waa gartay qofka sidaas sheegtay afar faysoo kala duwan baa dadka lagu talaalaya iyadoo ku xiran hadba inuu shaqaale daruuriye yahay iyo in da-dooda iyo inuu noocas qofka markii waktigiisa lagu soo aado sidee buu ku ogaanayaa in waktigiisa la gaaray okay waxaa la samayn doonaa for example g b baa leedahay qofka ku xiran yahay sida influensaha waxaanu sameynaa fursad maanta shiran lahayn aan danji dhaqaatirtanay qaybtan ka shaqeynay in klinikadeeni waxaan soo brandegren already dadka jira oo safka hore geli kara sida nurse foundation nagu jiro sida dadka seventy plus jiro oo da-da ama ninety jiro xanuunsan sida loo sameyn lahaa waxaan haysanaa ilaa iyo inta kun qof ee meesha klinika imaado oo agekaas ku jirta waxaan diyaar u nahay in dafcadaas mar ama talaalka imaan in loo diro message dhaho imaamo talaalkaada qaado diyaara hadduuse imaan karin qofka waxaan go'aaminay in guris looga tago soo talaalo macnaha qof walba wuxuu leeyahay gb ku xiran yahay ama hay-ad baa leedahay waxaa ku imaanaa message leeyahay please come and get the injection qaado waxaan ka warraba inaan hoosta micnaa ka xariiqo talaalkan wuxuu ku soo aadi doonaa waqtigii la qaadan jiray talaalkii caadiga ahaa influensaha maxaa tala ah see loo qaataa marka talaalkan covid nineteenka ah doosku hore markaa qaadatid ilaa afar isbuuc sita isbuuc hadba nooca qaadata ku xiran tahay ayaad sugaysaa haddana waxaad qaadanaysaa kii labaad haddii aadan kii labaad qaadanin waxtar ma jiraan waxaa dhici karta marka inaan safar ahay anoo bees joogo inaan kii koowaad aan qaatay laakiin aan u socdo xilligii laba inaan kii labaad qaatay inaan u socdo uk ama inaan u socdo america ama inaan u socdo brisbane kaar baa la siinayaa oo laleeyahay dooskaad labada maanta soo dhacaya ka qaada meeshaas waa tegaysaa waxaa leedahay fesa soo soo qaadi karaa waa la siiyo waa lagu siinaya suusa u go-in talaalkaas waxaa kaloo la sameeyey macnaha dadka la ogeysiinayaa oo ah oo kusoo dhaaca message le dadka imo talaalkaada qaado influensaha marka waxaa la jecel yahay ama aan ku talinayn in talaalka covid nineteenka iyo midka influensaha yaa u dhexaysa at least two weeks marka maxaan ku talin lahaa anigu anigu waxaan ku talin lahaa oo ah midda aanay arag inaan sameeya wasaan ah kow inaan qaato covid nineteenka sababta kaasaa ka halis badan influensa caadiga ahaan influensa caadiga every waa qaadan jiray difaac qaar waa ka haystaa haddana baahi degdeg ah ma jirto marka loo eego covid nineteenka ah waxaan qaadan doonaa dilaaha covid nineteenka markuu i dhammaado faceka afarta week kan labaad baan qaadan doonaa waxaan sugi doonaa laba isbuuc kadib baan qaadan doonaa influensaha marka qof kastoo soomaaliya ama imaqlaya caawa waxaan kula talin lahaa inuu horumarsado covid nineteenka uu dib u dhigto influensakiisa
talaalka sidaad sheegtay laba goor ama laba doos oo kala duwan baa la qaatayo isbuucyo u dhexeeyaan talaalada oo dhan miyaa sidaa ahaan jiray sababta labada doos looga dhigay maxay tahay lacag miyaase laga qaadayaa dadka markii la talaalayo maya xasan talaal kasta wuxuu limaadan qaab dad loo siiyo talaal baa jira qofka la siiyo saddex jeer septasis big oo kale ah maantuu qaadanaya bil kadib uu qaadanaya lix bilood si loo dhiso difaaca jirka u kordho mar walba waa la eegaya influensaha dadka qaar waxay qaadan jireen xabad hal doos ah caruurta yararka afkeer eight years waxay qaadan jireen five years keer waxay qaadan jireen laba doos marka waxaa dhisaya immunitigaadii marka kan nooca loo diyaariyo wuxuu yahay nooca in laba doos laga qaato laakiin influensaha hal doos baa laga qaadanaya talaalkan waa free wax lacaga maaha sofar dowladda waxay tiri waa free حتى وحمق لي هذا صومال لقين دون بش من لحد فبراير دولة شو بحين القرش لكن وعلي 1.3 مليون بالوتك الصوفة اللي جي الصومالية كما بدنا انت مقدسين جوتو او 3 مليون دقن يعني مدة عشان حديها الدولة شعب الصوماليات الصومالي جو سيدا استراليا سمي سمي انت هشام مكهر سي دك صفقة كجر بالا عفماتك عسكرت بوليسك يشغالها كلا جوجو حدودها كدب سي دك وداده لكن هدي التراكي وقاتم نكي ملاحظة عبدالله الجوي أما نكي وزير كام قراويز وسيو سيد دعوة برق اللي جينا ماسك اللي جي سمالي عرفتك أنت حلو قبي وزير قراودك يبقاته ده شغال عافمات حول السيدة تاس بحكي أنت إن شغال بدن عافمات وكان ودعو قان ودلتين مكتا وافرين تأمدل دون شعبك سمالي جوه
kaasina wuxuu ahaa dictor ways cumar oo khadka telefoonka ee magaalada beth iigu warramayey
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho